dhexe puntland haayadaha waxa ilaa iyo sooskaanina wuxuu jiray ilaa saddex bilood ilaa iyo waktigan haatan wax naga soo gaaray haba yaraatee ma jiraan waxaanu maqalnay waanu haynaa kow iyo toban booyadood kow iyo toban fuusto oo naafata ahi inay naga soo gaadhay dhanka dowladda puntland oo baaso weyn ah waxaa naloo sheegaa baaseweyn inay yidhaahdaan biyaanu dhaaminaa biyahaas annaga guddi ahaan nama soo gaaraan meelo ay wax ku daadaadiyeen waanu maqalnay oo iyagu iskood ay u maamulaan waxay yidhahdaan waxaanu bixinaa boqol iyo konton booyadood booyadii dalka hadda xooluha ay joogaan waxay ku tagtaa booyadda soddonqaada ahi matal oo ugu yar booyadaha la dhaansho waxay ku tagtaa laba boqol iyo konton ama laba boqol iyo lixdan dollar iyaguna waxay baxshaan boqol dollar weeye shan iyo toban kun markay baxshaan waxay yidhaahdaan oo iyagu iskood ay u maamulaan ee guddi iyo consol iyo cid kale iyo cidnada aysan la xariirin marka iyagu ay baxshaan shan iyo toban kun waxay yidhahdaan waxaan bixinaa boqol iyo konton booyadood waxayna ugu dhigantaa lacagtaasi afartan ilaa shan iyo soddon booyadood wax u dhigmo weeye sidaas alligeed annagoo ka turjumayna gobolka mudug waxgaradkiisii iyo odayaashiisii aanu nahay waxaanu caddaynaynaa oo ehelka reer puntland ama gobolka mudug u dhashay aanu u caddaynaynaa iyadoo xaaladdii abaaruhu sii kululaanhayaan iyadoo xoolihii sii la-anayaan iyadoo dadkii uu jilcahayo iyadoo dhul badan laga soo guuray oo awal dadku ku noolaa oo reer miyi ama tuulooyin ahaa waxaanu caddaynaynaa wax soo gaadhay gobolkan mudug oo ama xoolo lagu badbaadiyo ama dad lagu badbaadiyaa in ayan jirin sidaas alligeed waxaanu leenahay marka koowaad dadku iyaguna ha isku tashadeen oo ha isku naxariisteen oo kii wax haystaa kan kale oo walaalkiisa ha u naxo oo ha u gurmado oo dibad iyo daakhilba waxa uu haysto oo ilaahay siiya wax ka siiyo middeeda kale waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaalaha ha la tala saarto ha la baryo waa aragnay haayadihii waa aragnay dowladdii dhexe waa aragnay tii puntland mar hadday sidaas tahay ilaahay samaystay dadkaan oo cirshigaan iska lahaa aanu tala saaranno isagaa aanu barino annaguna aan isu naxno oo aan isku tashanno oo qofkii qofka kaleo walaalkiisa adduun iyo aakhiraba khayr buu helayaaya wuxuu heli kala ha ku taageero intaasaanu uga baxayaa aad baa umahadsantihiin